Maamulka gobolka Banaadir ayaa dowladda Imaaraatka Carabta kala wareegay laba baabuur oo ah baabuurta dab-demiska. Baabuurtan ayaa ah codsi ay ka dalbadeen maamulka gobolka Banaadir dowladda Imaaraatka Carabta. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ah Duqa magaalada Muqdisho Dr. Xasan Maxamed Xuseen Mowgaab ayaa ka warbixiyay wareejinta baabuurtan isagoo uga mahadceliyay dowladda Imaaraatka.
laba baabuur oo dab-demis ah ay noogu deeqday dowladdan walaalaha nahay imaaraadka carabta runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa inay si degdega uga jawaabeen sacaad safiir mar aan ballan kulan la- kula qaatay magaalada muqdisho xafiiska duqa magaalada oo aan codsi rasmi ah oo qoraal aan ugu gudbinno baahiyaheenna si ay u kala horreeyaan waxaa ka mid ahaa inay noogu deeqaan gaadiidka gurmadka degdega ah iyo gaadiidka nadaafadda waddooyinka bacdamaha magaalada laamiyadeeda la dhisay iyo bacdamaha magaalada runtii suuqyadeeda iyo maraafiqdeeda caamka ay ku soo laalaabteen maaragtay ee, yacni maxaan ku leeyahay debab Ee, gaadiidkan oo aad noogu yar yahay ayaan codsi hordhac oo degdega u gudbinay inuu si degdega noogu soo jawaabay safiirka oo dowladda imaaraadka carabta halkan u fadhiya waan u mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa dacmigan runtii wuxuu aad yacni ru- kaalin weyn ka qaadan doonaa awoodda kooxdeena debdemiska ay u hela doonto inay si degdega ugu gurmato markay dhibaatooyinkaas kale ay dhacaan ilaah naga hayo ayay maaragtay door weyn ka qaadan doonaa waxaan rajaynaynaa de inay noqoto bilow wanaagsan oo ah yacni ee, wax badan oo daad ah oo naga soo gaari doono abudubay ee muqdisho ka soo gaari doono oo ah taageero dhinac kasta leh haddii ilaah yidhaahdo waxaan rajaynaynaa in ay arrintan runtii ee, waxaad la socotaan de muqdisho waxay maraysaa maanta marxalad wanaagsan oo horumar iyo dhinac kasta ay samaynayso markaan eh, tanna waxay noqonaysaa gogol dhac oo igu gogol xaarayso in maaragtay muqdisho iyo maaragtay abudabey aan rajayhayna inay mustaqbalka ay mataano noqdaan oo wax badan oo maaragtay khibrad isdhaafsi iyo taageeraba ay halkaas noogu yimaadaan intaana waa ka mahad celinaynaa sacaad safiir Baabuurtan ayaa ka qayb qaadan doonta horumarka maamulka gobolka Banaadir uu ku tallaabayo muddooyinkii dambe, iyadoo isla markaa qayb muhiim ah ka qaadan doonta badbaadinta hantida iyo bulshada.